إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah in ka badan toban askari oo kenyaati ah ayaa ku dhintay qarax xooggan oo ay mujaahidiinta al-shabaab ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee n f d xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar cagmarin ah oo ay gaadiid dagaal ku furatay saaka ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug weerar ay dhimashiyo dhaawac ku noqdeen askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa xalay waxa uu ka dhacay degmada cadalle ee shabeellaha dhexe faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo habeen ka hor ka dhacay saldhigyada shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalk ee shabeellaha hoose hogaamiyaha jabhadda t b l f ayaa la sheegay inuu gaaray caasimadda suudaanta koonfureed isagoona halkaas kula kulmaya madaxweynaha masar ee cabdifataax asiisi askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalk ayaa isku dhiibay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose dowladda etoobiya ayaa amar ku siisay inay dalkeeda isaga baxaan diblomaasiyiin u dhashay koonfurta suudaan iyadoona colaad ay ka dhex abuurantay labada dowladood mid ka mida soomaalida ku dhaqan waddanka etoobiya ayaa ka hadlay saamaynta ay dagaalada halkaas ka socda ku yeesheen dadka soomaalida ah warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
warkiiyo faahfaahsan in ka badan toban askari oo kenyaati ah ayaa ku dhintay qarax xooggan oo ay mujaahidiinta al-shabaab ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka mandheera ee n f d warkaas iyo war kale oo ku aadan weerar ay dhimashiyo dhaawac ku noqdeen askar ka tirsan dowladda federaalk oo xalay ka dhacay degmada cadalle ee shabeellaha dhexe iyo warar kale oo la xiriira faahfaahino laga helayo dagaalo habeen ka hor ka dhacay shabeellaha hoose waxaa ka waramaya abubakar ibraahim
faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weeraro iyo qaraxyo saacadihii lasoo dhaafay ka kala dhacay deegaano ka tirsan shabeellooyinka iyo sidoo kale deegaan ka tirsan dhulka soomaaliyeed ee n f d islamarkaana lagu beegsaday ciidamada kenya kuwa ugandha iyo sidoo kale askarta dowladda federaalka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka soomaaliyeed ee n f d ayaa maalintii shalay qarax xooggan la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada kenya kuwaasoo ku socdaalayay deegaanka baambo oo hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera qaraxe oo ahaa mid aad u xooggan ayaa lala beegsaday gaari ay wateen ciidamada booliska kenya waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday ku dhowaad labaatan askari oo kenyaati ah ila wareejo mas-uul ah ayaa inoo xaqiijiyey in qaraxa ay ku dhinteen afar iyo toban askari oo kenyaati ah halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen lix kale kuwaasoo iyagoo dhaawac garaab ah loo qaaday goobo caafimaad oo ku yaala magaalada nairobi ee dalka kenya xoogihii ugu dambeeyey ee ku soo dhacay warqabadka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa xaqiijinaysa in goobta uu ka dhacay qaraxa ay soo gaartay diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah taasoo daabushay meydadka iyo dhaawacyada ciidamada kenyaatiga ee ku waxyeeloobay howlgalka dhulka soomaaliyeed ee n f d waxaa si joogto ah uga dhaca weeraro lagu beegsanayo saraakiisha iyo ciidamada kenyaatiga ee ku sugan gobolka kuwaasoo ay fulinayaan dagaalyahano ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa habeenkii xalay weerar ku qaaday saldhig ay ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe dagaalka oo ahaa mid aad u xooggan islamarkaana socday muddo saacad ku dhow ayaa waxaa lagu dilay askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa saldhigga ugu yaraan inta la xaqiijiyey waxaa weerarka lagu dilay hal askari iyadoona sidoo kale lagu dhaawacay laba kale oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dhinaca kale faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaallo habeen hore lagu qaaday saldhigyo ay ciidamada uganda iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose dagaal culus oo habeen hore ay mujaahidiintu ku qaadeen deegaanka danow ayay ku dileen askari ka tirsan ciidamada uganda halka sidoo kale ay ku dhaawaceen qaar kale sidoo kale dagaal xooggan oo habeen hore ka dhacay degmada jannaale ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa lagu dhaawacay saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhisay howlgalladeeda milatari ay fulinayaan ciidamadeeda kala duwan ee ku sugan gobollada dalka soomaaliya iyo sidoo kale dhulka soomaaliyeed ee n f d waxaana toddobaadkan aan ku jirno dhacay silsilado weeraro ah oo lagu dilay saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada shisheeye iyo kuwa soomaalida ah ee daacadda u ah shisheeyaha waa mahadsan tahay abuukar xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar cagmarin ah oo ay gaadiid dagaal ku furatay saaka ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka bacadweyne ee gobolka mudug faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya maxamed cali aadan waa berigii hore ee saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus waxa ay ku qaadeen saldhig ciidan oo deegaan ka tirsan gobolka mudug ku leeyihiin ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar cagmarina waxa ay ku qaadeen saldhigga guutada koob iyo labaatanaad ee ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin deegaanka bacaadweyn oo ka tirsan gobolka mudug weerarka oo ahaa mid aad u culus ayaa dhaliyey in xerada ay si buuxda ula wareegaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana halkaasi lagu dilo ciidamo ka tirsan dowladda federaalka warar hordhaca oo la helayo ayaa waxa ay ku warramayaan in weerarka cagmarinta ah ay mujaahidiinta kula wareegeen saanada hub ah oo ay ku jiraan gawaari dagaal shan gaari oo laba ka mid ah ay ku rakiban yihiin qoriyaasha zuugga laba kalena ay ku rakiban yihiin dhashiikaha halka mid kalena uu ku rakiban yahay qoriga loo yaqaano biitaamka waxaana jira saanada intaas ka badan meydadka qaar ka mid a ciidamada dowladda federaalka ayaa lagu arkayaa goobta lagu dagaalamay waxaana deegaanka si buuxda ula wareegay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa jira ciidamo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasoo ka firxaday goobta dagaalka kadib markii uu ku cuslaaday weerarka ay ku soo qaadeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab hogaamiyaha jabhadda t b l f ayaa la sheegay inuu gaaray caasimada suudaanta koonfureed isagoona halkaas kula kulmaya madaxweynaha masar ee cabdifataax asiisi warkaas iyo war kale oo ku aadan dowladda itoobiya oo amar ku siisay inay dalkeeda isaga baxaan diblomaasiyiin u dhashay koonfurta suudaan waxaa soo jeedinaya maxamed daahir dagaalka ka socda dalka itoobiya ee u dhexeeya dowladda abiye axmed iyo jabhadda tigreega ee t b l f ayaa galay toddobaadkii afaraad xilli dowladda ay gacanta ku dhigtay magaalo madaxda gobolka tigreega ee maqal ah halkaas oo ay ku xooganayeen saldhigna u ahayd madaxda ugu saraysa t b l f sarkaal u hadlay dowladda abiye axmed ayaa sheegay inay weli baacsanayaan wuxuu ku tilmaamay haraadiga ciidamada t b l f iyadoo aanan gacanta lagu dhigin hogaamiyaashooda oo wacad ku maray inay sii wadayaan dagaalka islamarkaana dagaalka furan ay u bedeli doonaan kuwa jabhadayn ah oo ay ku naafaynayaan ciidamada dowladda itoobiya dhanka kale warar isa soo taraya oo weli aanan la xaqiijin ayaa sheegaya in hogaamiyihii ugu sareeya jabhadda t b l f uu gaaray koonfurta suudaan wararku waxa ay sheegayaan inuu ku sugan yahay magaalada jubba halkaas oo kulamo kula yeelanayo hogaamiyaasha koonfurta suudaan iyo madaxweynaha dalka masar cabdilfataax asiisi kaasi oo sabtidii booqasho ku tegay magaalada jubba ee caasimada koonfurta suudaan dhan kale ergagii etoobiya u fadhiyey koonfurta suudaan ayaa isaga soo tegay dalka suudaan isagoo gaaray waddankiisa sababo ku aadan soo dhoweynta iyo gabaadka madaxda t b l f ay ka dhiganayaan koonfurta suudaan taasoo etoobiya ay u aragto carqaladeyn ka dhan ah xiriirka ka dhexeeya koonfurta suudaan iyo dowladda etoobiya docda kale diblomaasiyiinta koonfurta suudaan ee joogay dalka etoobiya ayaa lagu amray labayo toddobaatan saacadood gudahooda inay kaga baxaan waddanka go-aankaasi waxaa nagula soo gaarsiiyey warqad ka timid laamaha ammaanka ee etoobiya waxaana ay noo sheegeen in laga rabin etoobiya ilaa amar dambe ayuu yidhi mid ka mid ah diblomaasiyiinta koonfurta suudaan oo la hadlay warbaahinta etoobiya ayaa ku celcelinaysa inay soo qaban doonto oo maxkamad ay soo taagi doonto madaxda ugu sareysa jabhadda t b l f oo ay ku eedeeyeen khiyaano qaran ciidamada t b l f ayaa isku fidinaya dhulka buuraleyda ah ee etoobiya waxaana sida muuqata ay dagaal adag oo jabhadeyn ah la geli doonaan maamulka abiye axmed askari ka soo goostay ciidamada dowladda federaalk ayaa isku dhiibay walaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose waa kan muudey oo ka waramaya warkan askarigan oo ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda ee ku sugan degmada qoryooley ee shabeellaha hoose ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose askarigan oo lagu magacaabo cali duuble ayaa muddo saddex sanno ah la shaqaynayey ciidamada shisheeye ee xoogga ku jooga gobolka shabeellada hoose isagoo la hadlay al-furqaan ayuu ka warbixiyey sababta uu uga soo tegey ciidankii uu ka mid ahaa wuxuuna sheegay inuu ahaa ruux cabsi ku nool intii uu shisheeyaha la joogay cali waay cali dubli waay aniga askari ahay nimankii gaaladaha marka ridigali halkay ka soo goosatay degmada qoryooli nabad sugid nabad sugid imise sanaa la shaqaynays saddex sane maxaa kugu qasba marka inaad ka soo tagto waxyaw gaalnimadood iyo ridinimadood iyo la ogaaday gaalnaceba ugu soo tegay waxay dhulkii baa ariga ila noqday ma aragtaa weli weli iyo maxaa ka murgaysaa ilaahay amarkiis ma aragtaa dhulkiiab ariga ila noqday waxa arka murgay wax kalaab kala baran waayo adig murinki markii markaan jooga igu bilaabata adig aa saddex sani waa aniga murgayla alxamdulilah iyaantaan intuu imaanat intaan u horjaa alxamdulilah muddooyinkii la soo dhaafay waxaa aad u sii kordhay askarta soomaalida ah ee la shaqeeya shisheeyaha dalka ku soo duulay kuwaas oo isku soo dhiibaya wilaayaadka dhowaan ayay ahayd markii laba askari oo toobadkeen ah lagu soo bandhigay degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka
war ku saabsan saameynta ay dagaalada ka soco dalka etoobiya ku yeesheen dadka soomaalida ah ee ku dhaqan dalkaas eeda kusoo maqan balse markaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicir barar xooggan oo ka jira waddanka suudaan ayaa saameeyey malaayiin ruux oo u dhashay waddankaas waddanka suudaan oo ay ka jiraan xaalado dhaqaale xumi ah islamarkaana martigelinaya kumanaan qaxooti etoobiyaan ah ayaa hadda waxaa laga soo sheegayaa sicir barar baahsan sicir bararkaas ayaa sababay inay hoos u dhacdo qiimaha lacagta laga isticmaalo waddanka suudaan marka loo barbardhigo lacagaha kale bayaan uu soo saaray bangiga dhexe ee waddanka suudaan ayaa waxa uu ku cabbiray xajmiga uu la egyahay hoosudhaca ku yimid lacagta waddankaas taasoo lagu sheegay inay ka badan tahay konton boqolkiiba toddobaadkan qiimaha doolarka maraykanka waxa uu gaaray laba boqol konton iyo shan rodol oo suudaan ah halka markii horena uu ahaa siddeetan iyo shan rodol xubinta ganacsigana intaas ay noo joogto أختمها مصليا على النبي الهاشمي
halka warkan dhegaystayaal aad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan ugu dambayntiina mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan waddanka etoobiya ayaa ka hadlay saameynta ay dagaalada halkaasi ka socda ku yeesheen dadka soomaalida ah waxaa ka waramaya mahad cubeyd waxaa maalmahanba sii laba kaclaynayay dagaalada aan wax la iskula harin ee ka holcaya dalka etoobiya iyadoo dhowaan ay dowladda itoobiya sheegatay inay la wareegtay magaalada maqale ee caasimada gobolka tigreega waddanka itoobiya waxaa ka jira cabsi badan oo soo wajahday dadka halkaa ku nool waxaana dadkaas ka mid ah soomaali mid ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalka itoobiya ayaa saxaafadda uga warramay saameynta ay ku yeesheen dagaalada ka socda itoobiya kuwaas oo dhex maraya jabhadda tigreega t b l f iyo dowladda federaalka itoobiya
socodka gaadiidka ha ahaado amba kala adeegitaankii iyo isheega magaaladii adeegyadii laga doonanayay iyo isku socdyadii magaalada gudaheeda cabsi fara badana laga dareemaya waxaa sidoo kale wax laga weydiiyey hadalkii dhowaan xukuumadda itoobiya ay ku dhawaaqday ee ahaa in ay la wareegtay caasimadda tigreega wuxuuna sheegay in hadalkaas dad badan oo ku dhaqan gudaha itoobiya ay ka aaminsan yihiin sheeko mala awaal ah oo dadka shacabka ah lagu madadaalinayo wallaahi inta badan dadku aada igu soo dhaweynayaan haddii ayba jirto laakiin inta badan dadku waxay leeyihiin wax- waxyaabo badan oo waxaa jiraan aan laqa- la qarinaayo ha inta badan shakiyo fara badanaa jira oo dadku ay isla dhex marayaan oo qof walba uu ku leeyahay barnaamijyadaasi iyo waa sheeko malaawaa oo dadka lagu lagu madadaalinayo laakiin lama xaqiijin karo ilaa hadda sidoo kale wuxuu ka warramay halka uu marayo dagaalka u dhexeeya itoobiya iyo tigreega inta badan weli in xabaal ishor fadhiya dadku sheegayaan laakiin xaqiiq guud lagama haayo oo waxaa ka jira anteenkii iyo een, isgaarsiintii intooda badan haddii ay wax laga helo oo anteenadaasi iyo meelahaasi een, informationna ay kasoo baxaan insha allah waa kolley dadku waa wada heli karaanba hadda laakiin xaqiiq la hubo oo lagu kalsoonaan karo ma jirto Een, mar aan ma daawanayay jidiyada caalamiga ah oo kale waxaan arkayay hogaamiyahooda oo kale oo sheegaya in magaaladii ayay gacanta ku hayaan weli aysan gacantooda aysan ka bixinba waddanka itoobiya ayaa waxaa haatan weli ka soconaya dagaallo xoogan kuwaas oo u muuqda kuwa sii xoogaysanaya marba marka ka dambaysa waa mahadsan tahay io mahad warkii dhegaystayaal aad kala socoteen idaacadda alfurqaan waa inaga intaa